magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad si heersanaan loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalijibinayeen arday baratay kutubada saxiixulbukhaari saxiixulmuslim iyo cashiro kale oo diini ah kuwaasoo tiradoodu ay gaarayso ku dhowaad afar boqol oo arday oo ka kala timid gobolada dalka iyo degmooyinka gobolka banaadir munaasabadan oo lagu qabtay masjidka qaaliq ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qeyb galay culimaauddiin waalidiin ardayda qalinjibisay iyo marti sharaf kale sheekh cumar garweyne oo bixinayay cashirada diiniga ah iyo sheekh bashiir oo ka mid ah culimmada qeybta ka ahaa qabsoomidda barnaamijkan ayaa si wadajir ah ugu waramay qeybaha ay ka koobnaayeen cashiradan dowladaas oo muddada la sheegay soo socotay waxba ka sheekayn mayno waxaan halkan uga mahad celinaynaa dad fara badan oo runtii dadkii dhagaysanayay iyo qofkii akhrinayay aan ka yaraysanin oo iyaguna dhinacooda nagala waday oo ahaa dadkii dadka duyuufta ah iyo dalabatulcilmiga maxaa la yidhaahdaa nafaqaadkooda iyagu maxad maarata kor ka saartay jazaahum allahu khayr waxaan leenahay dadkaas ilaahayna wuu yaqaan waxba hadda magacaabi mayno hebel iyo hebel iyo hebel ma dhahino ilaahay waa nooga aqoonbadin subxaana wa tacaala dhowr nin ayaa ugu sii muhiimsan ilaahayna waa ogyahay raggaas sida oo maxaad maarata qalbiganna ay ku yihiin waxaan idiin ijaazaynay kutubtii meeshaas la aqriyey dhammaantood inaad maxaad maarata warisaan markaad sugtaanoo qaacidadii ahlucilmiga u taallay aad maxaad maarata aad fahmtaan oo aad weelaysaan oo aad barataan wadarta guud ee casharada umaharadka ayaa ku soo dhammaaday kuna soo idlaaday siddeed boqol konton iyo toddoba cashir iyadoo ay u kala qaybsan yihiin sida soo socota saxiixuulbukhaari laba boqol iyo soddon cashir saxiixu muslim boqol konton iyo shan cashir sunanu abi daawuud boqol soddon iyo kow cashir sunanu tirmidi boqol iyo soddon cashir sunanu nasaa'i boqol toban iyo lix cashir sunanu ibnu maaja sagaashan iyo shan cashir wadarta guud ardayda ka faa'iidaysatay dowradan ayaa gaaraya afar boqol oo arday ku dhowaad kuwaasoo iskugu jira rag iyo dumar kana kooban arday reer muqdisho ah iyo kuwo ka kala yimid dhammaan gobollada iyo magaalooyinka soomaalidu ay degto sheekh xuseen cali jabuuti sheekh abuukar xasan maalin ee qaar ka mid ah culimaauddiinka ka qayb galay munaasabadan ayaa si wadajira ah u sheegay in muhiim ay tahay in lagu dadaalo barashada culumta diinta islaamka dalalka dhismaayo ee dhismaha lagu sheego daaraha dhisma laakiin dalkan waxaa muuqata culumaa u soo socota waddankan cilmigii baa badanaya culummadii baa badanaysa xufaadal qur-aankii baa badanaya madaaristii baa badatay maraakistii dacwadda ay noo badatay waxaa weliba wad dadkeenan waddankan ku nool boqolkii siddeetan ama toddobaatan waxaa la odhan karaa waa dhallinyaro waa naadir in la helaa taas caalamka laga helaa kutubtan alummahaata sit wakhtiyadii hore waxaa laga yaabaa dadka oqoonta u leh ama xalaqaadka ku nashirinaya inay aad u yaraayeen inay aad u yaraayeen ay kugu adag tahay inaad hesho haddii ay heshana haddii aad heshana ay qaadan jirtay wakhti aad u dheer ay kugu qaadan jirtay marka ardaydani waxaanu leenahay runtii waxaa isugu aaday lambaro ee yar tahay in arday lambarradaasi ay isugu toosaan sheekh cumar macal cabdiyare xafidahullah waracaahu inaan majliskaani dhammaantayada maarata insha allahu tacaala aynu u ducayno runtii xuquuq culimmada lagu lahay soomaalida ha ahaato ama carab ha ahaato ama cajam uu maaragtay isu xilqaamay oo keligiis maaragtay dhabarka u ritay اللهم بارك لنا في عمر شيخنا وعلمه وطلابه واحبابه اللهم متعه بالصحه والعفو والعافيه اللهم متعه بالصحه والعفو والعافيه اللهم متعه بالصحه والعفو والعافيه culimmaa udiinka soomaaliyeed ayaa dadaal badan ugu jira sidii dhallinyarada iyo jiilka kale ee soo koraya loo bari lahaa qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee diinta islaamka